asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idiin heysa waxaa ugu waaweyn madaxda ugu sarreysa dalka ayaa ka qayb galay aas qaran oo muqdisho loogu sameeyey allah u naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in cudurdaar qofkii u raadiyey dadka ku eedeysan ka mid ahaanshaha al-shabaab loo aqoonsan doono inay yihiin al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ayaa isaga baxay deegaanka moqokori iyo deegaanka yosoman ee gobolka hiiraan oo maalmo kahor ay la wareegeen maamulka gobolka hiiraan ayaa ka hadlay sababaha keenay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanku ay ka baxaan deegaanadii ay al-shabaab kala wareegeen taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in al-shabaab dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada dalka looga dilay in ka badan boqol askari jaamacadda acol university ee magaalada nairobi oo ku qabatay halkaas shir ku saabsan waxbarashada iyo sida looga faa'iidaysan karo fursadaha teknolojiyadda qodobada wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dagaallo ka dhacay waddanka ciraaq
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaa soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacano wanaagsan waa kowda bisha tobanaad ee octoobar sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan warkii oo fidsan habeennimo sabti ah axad ayaana soo gelaysa madaxda ugu sarreysa dalka ayaa magaalada muqdisho kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey allah u naxariistay taliyihii qeybta guud ee booliska gobolka banaadir sida warkan ay ku faahfaahinayso faadumo cabduqaadir
safka gadaal u dheereeya markii janaasadii tukanaynaa raali
halka iga dambaysa waa laba qabri oo isdul yaala oo lagu kala aasay allaha u wada naxariistee taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan ahaana taliyihii ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad iyo sidoo kale cabdirasaaq balse dhallinyarada saaxiibadiisa ay u yaqaaneen saaqay kana mid ahaa istaafka taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxay ku wada dhinteen labadooda qarax miino oo ku haleeshay deegaanka basra oo dhaca shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose meydkooda ayaa shalay la keenay magaalada caasimadda ee muqdisho maantana aas qaran ayaa loogu sameeyey magaalada tan caasimadda ee muqdisho salaada koowaad ee janaasada waxaa lagula tukaday masjidka ku yaala madaxtooyada waxaana halkaas kula tukaday madaxda ugu sarreysa dalka ugu horreeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ehelka marxuumiinta iyo mas-uuliyiin kale halkan oo ah xerada sida gaarka ay u leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad xera madiina balse taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sida uu sheegay loogu magacdiray xerada ciidamada haramcad ee jenaraal farxaan maxamuud aadan ayaa lagu aasay oo aaskiisan qaran waxaa sidoo kale halkan dugtiisa kasoo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaanada labada gole ehelka marxuumiinta iyo qaybaha kala gedisan ee ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiin kale aaska kadib iyo janaasadii labaad ee lagula tukaday halkan kadib waxaa ugu horeyn warfidiyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya geeridu waa xaq laakiin waxaa kale sharaf badan meesha lagu dhintaa kale sharaf badan wuxuu dhintay farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya ayagoo sharafta iyo karaamadda ummadda soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen waxaanan ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda qoyskaa si gaara aabbaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo carruurtiisiina waxaan leennahay sabar iyo iimaan allah ka siiyo iyo beddel khayr qaba
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarayagaas cabdi xasan maxamed xijaar oo dhankiisa hadlay ayaa sidoo kale ka tacsiideeyey geeridii ku timid jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo halkan maanta aas qaran loogu sameeyey waxaana uu sheegay jenaraal farxaan in la xasuusan doono islamarkaana xeradan oo ay sida gaarku leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababaran haramcad loogu magacdaray xerada gaarka ee haramcad ee jenaraal farxaan waxaan ugu magacdaray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaaan ku dhawaaqayaa xarunta xarunta haramcad ee jenaraal farxaan magacaasay qaadan doontaan magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaashay daraaday ugu dambaysa aan halka wada joognay wuxuu tusayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta uu sameeyey uu yidhi hebel hebel hebel hebel hebel hebel magaciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegtay labadoodii aan ku daray aabay tilmaanta sidoo kale waxaa dhankooda hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasoo ka tacsiideeyey geeridii ku timid allaha u naxariiste taliyihii hore ee qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan sidoo kale waxaa hadlay suldaanka guud ee jenaraal farxaan halyeey qaran jenaraal farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto samariya iimaan allah naga wada siiyo waxaan dhihi karnaa waa geeri aad u xanuun badan laakiin wakhti qof weliba wakhtiga uu leeyahay isaguna wakhtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto jenaraal farxaan annagana gadaashiisa ilahay nama fidneeyo intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir inay maantay jenaraal farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga asagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka banaadir ee caasimadda anugu waxaan ahay suldaankiisii khaasatan sidaas daraaddeed waxaanu ka nimid sidaad la soctaan meelihii aan jiidaha aan joognay oon cadowga aan haddaalaku isku hor fadhinnay ee haddaan la kuurayahay aad maalmaha nagala socteen waxaan u nimid inaannu haddaan la kuurayahay janaasada aannu ka soo qayb qaadanno waxaa weeye ajarkeeda iyo miisaankeeda ayaannu u soo orodnay ilaahina waana waafajiyey inaannu mataqaannaa janaasadiina aan wax uga tukanno duugtiisina aan ka soo qayb galno haddee sidaad u jeeddaan soomaali haddaan la kuurayahay dhammaanteed hal dhinac bay u jeesteen walaalayaal faadumo cabduqaadir raadiyo tvga dalsan muqdisho
madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in qofkii cudurdaar u raadiyay dadka ku eedeysan kiisaska la xidhiira al-shabaab loo aqoonsan doono inay yihiin shabaab kale sida uu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay salaadii janaasada ee masjidka madaxtooyada lagula tukaday allah u naxariistay taliyihii qeybta guud ee booliska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole walaalayaal shabaab ha laga fogaado ha laga fogaado macnaha fysicaly distansiga ha laga fogaado laba kilomiter ha loo jirsado ma ah la ma ah dhaqanka dhaqankiisa ha laga fogaado macaamilkiisa ha laga fogaado ha la dhaqmin ha la macaamilin waxa ku darsanin ka leexo ha u tegin meesha uu jooga ha joogsanin alla naftaadaaba khatar ku jirtaba meesha uu jooga haddaad joogto in lagugu duqeeyabaa khatar ugu jirtaaba iyo in operation lagaa soo kor degto oo commandoska ay kaa soo kordhacaan meesha lagugu waxaya ku jiro waa u sheegaynaa dadka soomaaliyeed mar kale waa ka waaninaynaa waa uga caqli celinaynaa waana uga digaynaa cudurdaar ma lihid madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto saaro qordheeraa la isaga tiraha la yidhi qofba shabaab tuumadiis ay soo maxkamadiisu maya wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanaay maxkamadiisuu tagay ahlan wasahlan shabaab waayo meeshu rabaa ka baxo cudurdaar ma lahan anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin ninkii ugu taga sagalaashiinka ama hororna waa uu sheegna haddana waa ku celinaynaa ninkii nin shabaaba daba socdaayo waa shabaab kalkaal nabadoon ma aha xildhibaan ma aha maxaan ku idhahdaaye walax kale ma ahan wasiir ma aha waxba ma aha waa shabaab kalkaal shabaab xiri ninka daba socdo waa la dulmina maahanoo la dulmi maaha meeqaa shabaabnimo inta lagu eeday maxkamadaha la geeyey waxba inta lagu waaya la soo daaya socda la yidhi oo beledkooda soo aadeen system aan leenahay maxkamaddaas waxay xukunto say u xukuntaan u aqbalaynaa juhdi iyo dadaal ayagaa laga rabaa iyo intaad baarista iyo muxuu ah hawsha ka shaqayso laakiin nidaamka sharciga waa maraynaa
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo kal hore ay kala wareegeen al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ee macawiisleyda ayaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo horaan ay kala wareegeen xarakada al-shabaab kadib khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka ciidamada huwanta ah ee ku sugnaa deegaanadaasi wararka aan helnay ayaa xaqiijinaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidanka macawiisleydu ay isaga baxeen deegaanada kale ah moqokori iyo soman oo dhaca bariga gobolka hiiraan ciidamadan oo laba u kala jabay ayaa u kala ruqaansaday degmooyinka buulo burde iyo maxaas oo ka wada tirsan isla gobolka hiiraan taliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan iyo taliyaha qaybta toddobilaatanaad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale ayaa hogaaminaya ciidanka dhanka degmada maxaas aaday halka ciidanka buulo burde aadayna ay hogaaminayaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdulfataax xasan afrax ilaa iyo hadda si dhaba looma xaqiijin waxaa sababay salkan uu ku hayo khilaafkan sababay in ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleeda ee huwanta ahaa ay isaga soo baxaan deegaanada ay dhowaan kala wareegeen al-shabaab ee ku yaala gobolka hiiraan dadaalo lagu doonayay in xal looga gaaro khilaafka soo cusboonaaday ayay wararka qaar ee aan helayno ay tilmaamayaan in ay ku soo dhammaadeen natiijo la-aan sidaasna ay ciidanku ku soo faaruujiyeen fariisimihii ay ku lahaayeen deegaanadii dhowaan ay kala wareegeen al-shabaab ee kala ahaayo soman iyo sidoo kale moqokori ee gobolka hiiraan dad badan ayaa qaba in arrintan ay dhabarjab ku tahay howlgalkii ka socday gobolka hiiraan ee sababay in deegaano badan ciidamada dowladda iyo kuwa macawiisleydu ay la wareegaan dowladda soomaaliyana wax warakama aysan soo saarin weli ciidamadan huwanta ah ee isaga soo baxay deegaanadii dhowaan ay la wareegeen maxamed iidle warbaahinta dalsan muqdisho
maamulka gobolka hiiraanna waxa uu ka hadlay sababaha keenay in ciidamada dowladdu ay isaga baxaan deegaanadaas ay shabaabka kala wareegeen sida warkan uu ku faahfaahinayo abukar dayax gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan oo ka hadlayay howlgallada dagaal ee ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegay in lasii wadi doono dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka soconaya qaybo badan oo ka mida gobolka hiiraan gudoomiye cali jayta oo boqolaal ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo dadka deegaanka is-abaabulay ee la baxay magaca macwiisley la hadlayay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo yar oo ka qaldamay inta ay socdeen howlgallada ka dhanka ah shabaab ee ka soconaya gobolka hiiraan laakiin dib loo xallin doono haddii saaka cid mahad celin mudani ay jirto waxaa mudan jenaraal biixi waxaa mudan jenaraal odawaa waxaa mudan taliska xoogga dalka soomaaliyeed adinkaana ii markhaati furaya barkee waa is ognahay soo maha ya calajeytu warshad maa meel ugu taalla maya jenaraale adoo ka wakiila taliska xoogga dalka soomaliya wasaaradda gaashaandhigga waa kuu mahad celinaynaa haddaan nahay reer hiiraan taa markaa intaa uga gudbo waxbaa naga qaldamay wixii naga qaldamay inaan saxanaan rabaa waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo dadka borobagandada iyo sheekada ujeeddo cuntaa la dhex taagan ciidanka anugu hadda hebel melihi laakiin wallaahi billaahi tallaahi waa aniga dhaartay inaanan u sabrayn inaanan mar dambe ugu sabrayn aa igu wallaahiya oo igu billaahiya oo igu tallaahi biayi sabab adduunka naf iyo maal baa u qaalisan soo maa labadaba way galeen meeshan soo ma wiilal gedgaduudan baan sida xaskushil gudadgelina soomahay yaa kuwaannu naftisay u noolahayn hor u laanaa sooma hadda cid kasta oo in cadowga lala dagaalamo cid kasta oo cadowga in lala dagaalamo ka hor timaadda maxaan u aqoonsannahay al-shabaabaan u aqoonsannahay ha laga daayo istibidnimada iyo istustuska iyo ujeeddada xunta oo qarmoonka ha laga daayo hore iyo gadaal horay baa loo dhow wixii dhiman rabana way dhinteen inta hadhayna ciddii malaka matuudgana waa dhimanaysaa laakiin ma dhacayso nimaan wakhti gelin anoo og waxaad u adkaysateen inaan loo dad badan uusan loo adkaysan karin
gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayuu ahaa warbixintii waryahayaga abukar dayax ayuuna u dambeeyey taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in al-shabaab dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka hiiraan iyo deegaanada hoos yimaada looga dilay ku dhowaad boqol askari tiro kalena lagaga dhaawacay hadalkaas waxaa sheegay taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya jenaraal biixi oo maanta ka hadlay degmada maxaas ee gobolka hiiraan
laakiin maanta maxaan maraynaa waxaan rabaa inaan maanta isdhaarsanno habeenkii aad ceelqooxla joogteen labaiyo tobanka habeenkii ma seexan labaiyo tobankii habeenkii diyaarad baa idin kor taagnin ma idin kor taagnin mase idinma kor taagnayn labaiyo tobankii habeenkii maana seexan waad guulaysateen toddobaatan iyo kow dhaawac ah aadan yabaa la geeyo toddobaatan iyo kow oo xaqiiqo ah oo dhaawac ahoo dhaawac halisa u badan ba aadayabaa la geeyey
godayqodeen oo toban qof loogu talagalay geerida la xisaabiyey waxa weeye toddobaatan ilaa boqol inta u dhaxaysa shabaab nin iga badiya raggaan waa yaqaanaa shabaab goob kama baxa uusan ku jabin shabaab waad jabiseen waadna ka adkaateen ilaa meesha la yidhaahdo meeshii ka korraysay bacda ka korraysay oo ooxaale laasqurun ilaa intaasaad soo cayrsanayseen wallaahi haddana waa ku filana magac baad maanta inta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheikh taga u n-ka yaa dagaalka hiiraan miiska la saara oo laga hadlay oo adduunka oo dhan loo hambaliyeeyay hiiraan dagaalka aad ka socda iyo biladda maanta reer hiiraan ka qaateen war biladdii xaggee dhignaa ma cunnaa ma dib baan u cunnaa biladdii
gudahaan khiyaartan dhegeysanaysa ee warkii caalamka oo idinkaga imaanayay idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya xilligan waa naga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga ciddii usaaga waxay dib ugu heli karaan radio dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel